markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka iyo anigoo cabdulqaadir ah kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyey jadwalka iyo habraaca doorashada guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sare kadib kulan wadajir ah oo ay toddobaadkan ku yeesheen magaalada muqdisho doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxay dhacaysaa toddobiyo labaatanka bishan abril halka doorashada guddoomiyaha aqalka sare la qorsheeyey inay dhacdo lix iyo labaatanka bishan sida lagu ansixiyey kulankii toddobaadkan ee labada aqal tallaabadan uu qaaday baarlamaanka soomaaliya ayaa imaanaysa iyadoo aysan weli si rasmi a usoo dhammaanin doorashada golaha shacabka guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa baarlamaanka u akhriyey jadwalka iyo qorshaha lagu dooranayo guddoonka golaha shacabka
saddex iyo labaatanka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiyaha afar iyo labaatanka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka shan iyo labaatanka bisha iyo lix iyo labaatanka waxay noqonaysaa isdiyaarinta guddiga howlo waxaa jira loo baahan yahay in la sameeyo oo ay ka mid tahay sanaadiiqdii oo wax lagu dooranayay warqadihii codbixiyaasha oo howlo aada u fara badan oo laga rabo in la qabto marka labadaas maalin arrimahaasaa la sameynaya iyo wixii logistics ah doorashada guddoonka waxay dhacaysaa toddobaiyo labaatanka bisha intii uu socday kulankii labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ay toddobaadkan ku ansixiyeen jadwalka doorashada guddoonada labada gole ayaa waxaa sidoo kale barbar socday tiro madaafiic hoobiyaal ah oo xarunta lagu weeraray weerarka oo ay sheegatay kooxda al-shabaab ayaa waxaa ku dhaawacmay dhowr qof waxaana sidoo kale ka dhashay burbur ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa cambaareeyey weerarka isagoo ku qeexay fal argagixiso oo la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka ah rooble ayaa intaasi ku daray inuu bogaadinayo dadaalka baarlamaanka ee dhammaystirka iyo dardargelinta doorashada dhinaca kale magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa toddobaadkan waxaa si rasmi a uga bilaabatay doorashada kuraasta lix iyo tobanka kursi ee ka tirsan maamulka jubbaland ee markii hore loo qorsheeyey inay ka dhacdo magaalada garbaharey balse ugu dambeyntii loo wareejiyey magaalada ceelwaaq ee isla gobolkaasi gedo geesta kalena garsoorayaasha maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa warqad ay soo saareen ku sheegay in maxkamadda sare iska diiday qaadista dacwaddii uu taliyii hore ay hadda sirdoonka qaranka fahad yaasiin ka gudbiyey guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ee ku saabsanayd kursiga hoob eber siddeetan iyo lix go-aankan oo ay ku siixnaayeen guddoomiyaha maxkamadda sare baashi yuusuf axmed iyo garsoore cabdilcasiis maxamed yuusuf iyo garsoore saalax sheekh ibraahim dhiblaawe ayaa lagu sheegay in maxkamadda ay aqbashay is-hortaagga xafiiska gariiqaanka guud ee dowladda oo matalaya guddiga doorashooyinka uu ku sheegay in maxkamadda sare aysan awood u lahayn ka garnaqidda cabashooyinka la xiriira doorashada dadban ee baarlamaanka koob iyo tobnaad maxkamadda ayaa intaasi ku dartay inay soo xirtay galdacwadeedka kiiskan haddaba maxay maxkamadda sare u cuskatay go-aanka ay ku diiday qaadista dacwadan iyo sharci ahaanshaheeda ayaa wariyaha v o e da maxamed colaad xasan uu wax ka weydiiyey gariiqaan doctor mukhtaar nuur abuukar oo soo noqday ku-xigeenkii hore ee xiriiryaha guud ee qaranka soomaaliya
dood dheer kadib maxkamaddii waxay soo saartay inaysan ikhtisaas u lahayn inaysan geli karin dacwadaan ay tahay dacwo oo aysan ikhtisaas ahaan u lahayn ama shuruuc ahaan waayo waxaa jira sharci uu soo baxay la yidhaahdo sharci number soddon oo ansixiyey golaha shacabka iyo aqalka sare oo intaba caddeynaya in doorashadan dadban aan loo qaadan karin hay-adaha sare ee maxkamadaha ama maxkamadaha ama maamulaha dowladda ay ku egtahay keliya inta dhigatay heshiiskan ama sharcigan uu ku salaysan yahay guddiga xalinta khilaafaadka guddiga heer federaal iyo maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu gudoomiya horjoog leh intaas ayaa xaliskoodii ay tahay maxkamadihii wixii oo dhan way iswada wataan doodaas ayay ahayd sideedaba in guddigan dadban lagu ekeeyo wixii khilaaf ah inay ku xalistaan wixii hasraaca hoose isla dhigtaan heshiisyadii ay ku heshiiyeen inay kaa gudagalaan dhinaca kale ee dacwadan u gudbiyey maxkamadda sare iyagu hadda maxaa u furan mar haddii maxkamaddii ugu sarreysay ay go-aan kan qaadatay maxaa tallaabo sharciga oo u furan ay qaadi karaan sideedaba maxkamadda sare hadda qaraarka ka soo baxay wuxuu ahaa qaraar runtii aan racsaan loo qaadan karin qaraarkana ma ahayn dacwo la galay waxay ikhtisaaska ayaa laga hadlayay dhinaca kale uu fahad yaasiin xaaji daahir ama fahad daahir labada magac kiiba uu yahay ayaga waxa ay ahayd tijaabo ay galayeen ay ahayd inay bal maxkamadda sare ee jiriso go-aankii ahaa heer federaal heshiiskii heer federaal oo doorashada durbaneed doorashada durbaneed waxaa ka horeysa horta ikhtisaas ma u leedahay ma geli kartaa wey dacwada su-aasha su-aasha waxay noqotay inaysan geli karin saaki dood dheer kadib ayaga dhexdooda isla falaqayeen ay ogaadeen inaysan ikhtisaas u lahayn inaysan geli karin dacwada sida ayay kusoo baxday go-aanka
ugu dambeyntiina taliska booliska soomaaliya ayaa sheegay in qof isku soo xiray walxaha qarxa uu isku qarxiyey wadada dheer ee liida ee magaalada muqdisho halkaas oo uu ku dilay ilaa iyo saddex ruux kuwo kalena ay ku dhaawacmeen afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan ayaa warbaahinta u faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen iyo khasaarihii ka dhashay
caawa fiidkii abbaaro laba saa iyo afartan daqiiqo waxaa shaksi naftiya halliga ah oo isku soo xiray walxaaq qarxa oo ku qarxay waddada dheere liido halkaas waxaa ku waxyeeloowey bulsho rayid ah oo ku ganacsanaysay agagaarka waddada liido ilaa iyo waxaana ku dhaawacmay siddeed qofood waxaana ku dhintay ilaa saddex qofood oo ay ku jiraan qaar ka mida ciidanka ammaanka dhammaan bulshada soomaaliyed waxaan u xaqiijinaynaa in goobta hadda ammaan ay tahay mana jiraan wax dhiba oo ka taagan shaksi kasta oo naftii halligaah oo raba inuu dhibaateeyo bulshada soomaaliyeedna waxaa hor istaagan ciidanka booliiska soomaaliyeed guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeenna dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo intaas aan ku dhaafno xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idiin soo jeedinayay anigoo cabdiqaadir ah